جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa subax sabtiya kow iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo madaxda kufaarta afrikaanta soomaaliya ayaa xukuumadda riddada imaaraadka carabta kala hadlay maalgelinta ciidanka ururka ee yuusum kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta siddeed iyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga qaraxyo lala beegsaday kolonyo kufaarta afrikaanta ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose kooxda riddada soomaaliya ayaa soo saartay amar siyaasiyiinta mucaaradka murtadiinta ka mamnuucaya inay hub ku dhex wataan magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dib u dayactir ballaaran ku samaysay goobaha danta guud ee ku yaalla degmada jilib ee wilaayadaas maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa ka dalbaday gaalada caalamka in cunaqabateen dhanka hubka ah lagu soo rogo kooxda riddada soomaaliya maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka daaciyaadka ah ee mucallimiinta ka ah maraakista degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa iskuul waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday xaraqaadkii geedigii gurguurte guul mise gebidhacleen ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan madaxda kufaarta afrikaanta soomaaliya ayaa xukuumadda riddada imaaraadka carabta ka dalbaday maalgelinta ciidamada ururka ee yuusum nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya xilli hubanti la-aan ay ka taagan tahay cidda si rasmiga ah u maalgelinaysa isbahaysiga siliibiga ee yuusum ee dhowaan uu meel mariyay waxa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobay ayay hoggaanka isbahaysigani dhaqaale ka raadinayaan qaar ka mid a dowladaha dawaaqidda khaliijka ee lugta ku leh duulaanka soomaaliya madaxa ururka midooda gaalada afrika ee soomaaliya ayaa sheegay in uu dowladda imaaraadka carabta kala hadlay arrimaha ku saabsan taabagelinta taxaalufka ee yuusum iyo la dagaalanka waxa uu ugu yeeray argagixisada maxmed amiin al suweyfi ayaa war uu soo saaray ku sheegay inuu xerada xalina kula kulmay axmed jumca al rumaythi oo ah safiirka dowladda riddada imaaraadka carabta ee soomaaliya dhinacyada ayaa isla soo qaaday maalgelin xumada ay wajahayaan saliibiyiinta afrikaanta kuwaasoo dayro kala kulmay dowladaha reer galbeedka ururka midooda gaalada afrika ayaa mujrimiinta imaaraadka carabta ka doonaya inay dacmiyaan kumanaanka ciidamada afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in dabadhilifyada imaaraadka carabta aysan awood u lahayn sii wadidda maalgelinta kufaarta afrikaanta oo ay horey ugu daaleen dalalka reer galbeedka gaar ahaan midooda yurub iyo maraykanka imaaraadka carabta ayaa safka hore ugu jira xamalaadka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dunida muslimka ah isagoo lugta kula jira meel walba oo lagula dagaalamayo islaamka iyo ehelkiisa horaantii sannadkii labada kun afar labaatankii weerar barakaysan oo dagaalyahan ka tirsan oo mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey saldhig ku yaala magaalada muqdisho ayaa dhigta dhiigga ugu daray mujrimiintii ugu sarraysay dowladda riddada imaaraadka carabta ee dalalka soomaaliya iyo yemen mahadsanid abuushayba kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta siddeed iyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed rabbaani
من قلوبنا
muuqaalkan oo ah kii siddeed iyo labaatanaad oo soconaya ku dhowaad toddoba daqiiqo mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waafaqsan laba kun afar iyo labaatan qaybtiisa kobcinta ee maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sakada xoolaha nool waxa uu ka qaybiyey deegaanka tuulo barwaaqo ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedo xoole isugu jiray ari iyo geel ayaa la siinayay fuqarada iyo masaakiinta kuwooda mutaystay sakada xoolaha waxaana dadkaas la siinayay sakada ee u badnaayeen dad ay xoolahoodu horay u baabi'iyeen abaarihii soo maray dalka waa kuwan qaar ka mida dadkii la siinayay sakada xoolaha oo u warramay kataa'ib al ikhbaariya kuwaas oo sheegay in ay heleen min shan neef oo geel ah iyo min shan iyo soddon neef oo ari ah kuwaas oo aad uga farxay qalbiyadana ka duceeyey markii xoolahaas uu ku wareejiyey maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin bismillaahi raxmaan raxiim habsir weeya khayr weeya meeshaanaas ilaahaygina makani waa degmada garbaarey majaaziinta geelna siisay shan halaad bayna siisay waa ka guddoonnay ilaahay baan u baryaynaa gacanti korrayso inaas alla ka dhig cadowgooda cagta hoose alla ka gelin qalbigooda farax ma ogiya inaas naxdin alla gelin wixii cadow ah toddobada arla iyo toddobada samadood wixii sharwi jira inaas alla ka qabto
bismillahi raxmaan raxiim iimaan ibraahim sheekh saal waxaan joogaa gobolka ee geda tuulo burwaaqaan joogaa waxaa lii siiyey shan halaad oo geel ah ilaahay baa ku mahadsan xarakadoo gurigayga iigu imaaday oo booskan joogay iigu imaaday yaa geelaas isiisay maanta xarakada haddee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu ducaynhayaa inuu xarakada ilaahay kor ka dhigo oo ilaahay guuleeya waxaan leeyahay ilaahay islaamka kor ha ka dhiga gaaladana ilaahay cagta ka hoose ha geliya allahu akbar
ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل waxaa la isii soddon iyo shan neef oo ari waxaa isii harakada mujaahidiinta muslimiinta waxaan ugu ducaynayna iskor alla u qaado cadowgooda alla jibi inay kuwii dhiibi hayaas alla ka dhiga waa u ducaynaynaa
ugu dambayntiina sannad kasta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sakada xoolaha nool waxa ay u qaybisaa dadka mutaystay in la siiyo iyo xoolalayda faqiiroobay oo dib saaxada loogu soo celinayo si ay dadku isugu dulnoolaadaan
لأننا صناع الحياة صناع الحياة قرآننا يرى qaraxyo lala beegsaday kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay toddoba qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo sahay ka soo qaaday magaalada muqdisho waxayna qaraxyadaasi si gaara kaga dhaceen inta u dhexaysa deegaanada lambar lixdan iyo ceel wareegow lix ka mid a qaraxyadaas waxay haleeleen askar lug ah oo kufaarta afrikaanta ah halka qaraxa toddobaadna uu haleelay gaari haamara bakhtiga waa shan askari oo kufaarta afrikaanta ah gubashada waa hal gaari oo haamara dhanka wilaayada gadana waxay mujaahidiintu dagaal ku qaadeen habeenkii xalay xerada murtadiinta ee baraxow ee degmada baardheere kooxda ridara soomaaliya ayaa soo saartay amar siyaasiyiinta mucaaradka murtadiinta ka mamnuucaya inay hub ku dhex wataan magaalada muqdisho cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya taliska waxay ugu yeeraan booliiska kooxda ridada soomaaliya ayaa war uu soo saaray siyaasiyiinta mucaaradka kaga mamnuucay inay hub culus ku dhex qaataan wadooyinka magaalada muqdisho murtad cabdifataax aadan xasan oo ah afhayeenka booliiska kooxda ridada ayaa sheegay in kooxdiisu mamnuucday in hubka sida darandooriga ah u dhaca lagu qaato magaalada muqdisho iyo sidoo kale istaafka badan ee mucaaradka waxaa soo laabtay baabuurta ay saaran yihiin qoryaha ee darandoorig u dhaca waxaa ka mamnuuca magaalada muqdisho gudaheed gaari istaaf ah inuu sito qori beeka ema wax aaka ka badanna lama isticmaali karo go-aan hore u ahaa taa bilcagsi waxaan leenahay baabuurta ay saaran yihiin qoryaha darandorigu dhaca beeka emka mamnuuc waayo cidda lagu arkana laamaha ammaanku waxay ka qaadi doonaan tallaabo adag waxaan u digaynaa mas-uuliyiinta iyo cid walba ee isticmaasha qoryahaas inaan mamnuuc ay ka tahay magaalada muqdisho wax ka badan qori aaka iyo afar askari aan la isticmaalo taa cid walba oo ku foogan waxaan leeyahay waxaa laga digayaa inaan la isticmaali karin baabuur kasta ee lagu arko inuu qori beeka ama saaran yahay wuxuu qalqal ku yahay ammaanka magaalada tallaaban waa laga qaadi doonaa go-aankan ayaa imanaya xilli kooxda ridada ay waajahayso cadaadisyo xooggan oo kaga imanaya dhanka mucaaradka kuwaas oo maalmihii u dambeeyey ka digayey boobka hantida caamka ah ee uu ku kacayo madaxa kooxda ridada soomaaliya bishii sebtembar ee sanadkii tagay ee labada kun afar iyo labaatanka ayay ahayd markii khudbad uu jeediyey murtad xasan sheekh maxamuud uu goodis ugu diray siyaasiyiinta mucaaradsan dowladiisa isagoona kolkaas sheegay inaysan aqbali doonin in siyaasiyiinta mucaaradka ah ay abaabul ciidan ka sameeyaan muqdisho mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dib u dayactir ballaaran ku samaysay goobaha danta guud ee ku yaala degmada jilib ee wilaayadaas waa kan cusmaan axmed dhuubow oo warbixintan inoo haya dadkii mas-uulka leh waa loo shaqeeyey indhahoodiiya waxaa la tusay waxay ku farxaan qof kastoo sidiisa ku qanacsan marka waa horumar xag ilaahay kolley uu ka raali noqday walaayadana juhdi ay ku bixisay juhdigana waa muuqdaa iyadoo qayb ka adeegyada loo hayo bulshada ku hoos nool maamulada islaamiga ah ayay mas-uuliyiinta wilaayaadku waxa ay sameeyaan horumarro kala duwan kuwaasoo ay u baahnaayeen bulshada ku hoos nool maamulada wilaayaadka islaamiga dhowaan waxaan booqday qaar ka mid ah xarumaha adeegyada danta guuda sida xarunta maamulka islaamiga iyo qaar ka mid ah maxkamadaha islaamiga oo ay maalin kasta u xukun raadsadaan bulshada qeybaheeda kala duwan halkan waa xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxaa ku yaalla xafiiska degmada waxaa dadka ku qaabila maamulka islaamiga ah ee degmada maamulka ayaana dhowaan waxa uu sameeyey dib u dhis qaybo ka mid ah xarumaha danta guud sida xarunta degmada iyo meelo la mid ah intii aan ku guda jiray booqashadeyda waxaan sidoo kale tagay hool loo dhisay dadka soo aada maxkamadaha ka furan magaalada waxa ay suuro gashay inaan halkaasi kula sheekaysto salaadiinta oo iyaga qayb ka ah dadka soo aada xarunta maamulka islaamiga iyo maxkamadda waxaana ka mid ahaa suldaan shuceeb oo aan xilligaasi kula kulmay mid ka mid ah goobihii laga dhisay gudaha xarunta degmada meesha waxaa nooga muuqda howl weyn oo aad iyo aad u qurux badan waxay ka mid tahay khidmaadkii iyo adeegyadii maamulka islaamka ummaddaas muslimiinta u hayay dadkan waxay u yimaadaan maxkamaddii waxay soo doontaan xukunka ilaahay raxmaanka ahaa meeshan waxaa ka jira maxkamadii noocyadeeda kala duwan maxkamadii degmadii iyo maxkamadii gobolka bidixi midigay naga kala saaran yihiin xafiiska degmadii waaligii ee shaqaynaya cadaaladdan ilahay agtiisay taallaha laakiin way ka shaqaysiiyaan maamulka islaamiga meeshan kitaabka ilaahay lagu maamulaa hadda lambaraa la sugaaya waa artay kow iyo laba iyo saddex xilli gudbi ma bala yaqaanaba dadka daawashadaasay ku maqan yihiin kadibna qof walba waxaa leeyahay adeer soo istaag waktigaaga waa la gaaray nambarkaagana wuu diyaarsan yahay maxkamaddaana kuu diyaarsana kaale waxaa u timid shaqo hoolah lagu fuliyo adeeggaas raggay qabtana waxaan leenahay amtaashood ilaahay noo badiyo ilaahay ha barakeeyo insha allahu tacaala
allah toliya waxaa dadaalada uu sameeyey ma joogo siyaasadda iyo walaayadka ee hadalla-aanta aan galay adab iyo saaxiib iyo qof badbaadi oo joog ku ah tabacan ka warramayo guguuna waa mid dadkii aan la kulmay waxaa ka mid ahaa suldaan cabdiweli oo ka mid ahaa salaadiin badan oo xilligaasi ku sugnaa halkaasi islamarkaana u joogay arrimo la xidhiira maxkamadda gobolka jubbada dhexe waxaan joogaa maxkamadda gobolka jubbada dhexe gaar ahaan hool lagu soo kordhiyey degmada dadka waxaa loo sameeyey laba qaybood qayb dumarkaa loogu talagalay qaybna raggaa loogu talagalay qof walba wuxuu sugayaa wakhtiga kaarka lambarkiisa la gaaro meeshan waxaa ku yaala maxkamaddii gobolka maxkamaddii degmada maxkamaddii racfaanka intaba ninkii waaliga degmada u baahan halkaanuu ku sugi ninkii waa u baahan racfaanka maxkamadda racfaanka sugaya meeshanuu ku sugi ninkii maxkamadda gobolka u baahan meeshanuu ku sugi ninkii maxkamadda degmada u baahan meeshanuu ku sugi hadda saaka waxaan u imid qadiyad maxkamadda gobolka taallay
intii aan indha-indhaynayay xarumaha dib u dhiska lagu sameeyey waxaan la sheekaystay odayaasha dhaqanka qaar ka mida dadkii uu soo xukun raadsaday maxkamadaha iyo kuwa kale oo soo aaday xafiiska maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxayna ii sheegeen in magaalada jilib ay kusii tallaabsanayso horumarro kala duwan oo ay mahadiyeen bulshada ku nool magaalada waxaan dhihi lahay aniga mataqaanaa horumar fiican la taaban karo waaye nambaraad qoranaysaa intaa lagaaga wacaa imaaw baa lagu leeyahay maxkamadda qaabil waxaad arkaysaa maasha allah wixii maanta ka dhacay oo adduunka qalaad fiirsanaysaa dacawaana u imaaday oo dad aan ka nabad doonayana u yimid waa maalin kastoo wax hor leh baad arkaysaa oo horumar ah goobaha dibudhiska lagu sameeyey ayaa sidoo kale waxay u qaybsan yihiin ragga iyo haweenka waxaana laga helaa adeegyada lagama maarmaanka ah waxa ay sidoo kale si dhow ula socdaan siyaasadda oo waxaa loo sameeyey shaashado ay ka daawadaan muuqaalada sida uu sharaxayo suldaan maxamed carab oo ka mid ah salaadiinta wilaayada markaad dan leedahay ama xafiiskii waaliga ama labadii maxkamadood midkood aad dan ka leedahay meel lagu nasto oo rag iyo dumarka loo kala sameeyey ee dhalooyin een lo- laga fiirsanayo aflaanta islaamiga ah laga fiirsanayo lagu nasto adoon dareemin indhahaagiyo waxay ku farxiyaan fiirsanayo waa horumar markaa marka waxaa ka muuqda meeshan horumar loo samaynayo bulshadii ama dacwooyinka keensanaysay een ama ee, wax kastoo dan ah waxa ugu imaanaysa ama xafiiska waaliga ama labadii maxkamadood ma dareemayo qof kastoon daalinayn uu danihiis gudanaya marka waa horumar alla lagu mahadiyo dadka mas-uulka laha waa loo shaqeeyey waaliga maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaan ku booqday xafiiskiisa wuxuuna ii sheegay in maalmihii lasoo dhaafay maamulka degmada uu ku howlanaa dib u dhiska qaybo ka mid ah magaalada ayna sii socon doonaan taas oo qayb ka ah adeegyada loo hayo bulshada ku nool magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow mahadsanid cusmaan maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa ka dalbaday gaalada caalamka in cunuqabatayn dhanka hubka ah lagu soo rogo kooxda riddada soomaaliya sida warbixintan uu ku hayo cadaam carafaad xilli uu taagan yahay khilaafka xoogana u dhexeeya kooxda ridada muqdisho iyo maamulka ashaadala dalalka isku magacaabay jubbaland ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa war ka soo baxay maamulka murtad axmed madoobe kaas oo lagu dalbanayo in mar kale kooxda ridada soomaaliya la saano cunuqabateynta hubka maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa war-saxaafadeedka uu soo saaray waxa uu ku dalbanaya in si deg dega dib loogu celiyo cunuqabateynkii hubka ee soomaaliya dhanka kale maamulka hordada ee axmed madoobe ayaa qoraalka ku sheegay in kooxda gurguurta si buuxda uga fashilantay amniga dalka iyo la dagaalanka mujaahidiinta waxaana sidoo kale qoraalka ka soo baxay jubbaland lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen dhul ballaaran oo hor leh iyadoona war-saxaafadeedkan ka soo baxay maamulka ashaadala dareerka isku magacaabay jubbaland lagu sheegay in askarta ridada gargaarka ay keenaan gaalada caalamka iyo hay-adaha duulista loo adeegsado dana gaar ah tan ayaa weli muujinaysa sida dhinacyadu madaxa ay iskula jiraan una sii karar qaadanayso xiisadda u dhexaysa waxaa maalin weliba soo cusboonaanaya arrin hor leh oo sii kala fogeynaya dhinacyada ishaya mahadsanid casaam maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka daaciyaadka ah ee mucalimiinta ka ah maraakista degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyey munaasabadani ayaa ahayd mid lagu soo gebagabeynayay dowlad socotay muddo saddex maalmood ah oo loo qabtay haweenka daaciyaadka ah ee ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowladda oo ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimaauddiin waxgarad iyo marti sharaf kale haweenka daaciyaadka ah ee dowladda loo soo gebagabeeyey oo munaasabadda ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey maktabka dhexe ee dacwada dowladda uu usoo xiray iyagoona ka codsaday inuu u soo celceliyo dowlaadkan oo kale annagoo ah gabdhaha muslimaadka ah daaciyaadka ah oo ku nool walaayada hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable waxaa noo socotay ayaantan dowro aan ku qaadanay saddex maalmood dowradaas oo noo haayay maktabu dacwa ee maktabka dhexe ee xarakada shabaab mujaahidiin waxaan halkan u fadhinaa maanta xalfad ay nolog soo gabagabeeyey dowray noo socotay saddex maalmood waxaa noo soo jeedinaya dowradaas maktabka dacwada waxaan ilaahay u mahad celinaynaa inuu ilaahay naga dhigay gabdho muslimaad ah oo malaayada ku nool haddana na baray cilmi ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waxaa lagu daraaseeyey dowladda saddexda maalin arrimahan soo socdo kow waxaa lagu daraaseeyey qawaacid uliimaan tacriifu liimaan cinda ahli sunna أهمية قواعد معرفة الإيمان منشن الساعة بين أهل السنة وأهل البدع بما يثبت الإسلام المرئي وبما يستمر قضب كلابات وحوء دور التدريس إدارة الوقت أهمية الوقت إدراك السلف لأهمية الوقت خصائص الوقت خطوات إدراك الوقت إرشادات عامة حول قائمة الأعمال sheekh guleyd abu nabhaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa dardaaran qayim ah u jeediyey haweenka daaciyaadka ah ee dowladda loo soo gebagabeeyey xafladda ama kulanka aan goobjoogga u nahay waxaa ammaan ugu filan in ay tahay xaflad dowro loogu soo gebagabaynayo gabdho culimo ah oo cadadka intaa la eg ah daaciyaad oo u taagan in ay gaarsiiyaan risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah xafladda intaasaa ammaan ugu filan waa kulamaad ay naadir tahay dunidu inay soo mareen marka loo fiirsho wakhtiga aan soo marnay waxaa tihiin gabdho daaciyaad ah ilaahay shareecadiisa bartay Ee, waxa maanta shaqada laydin diraya iyo mas-uuliyadda dareema laydin leeyahayna ay tahay in risaalada nabiga aad gaarsiisaan cidda aad ugu dayanaysaanna ay tahay hooyooyinkeen ama hooyadiin ee caaisha iyo gabdhihii la midka ahaa saxaabiyaadka ahaa ee kuwa wanaagsanaa oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ee, baahiyaadkiinna ha idiin daboolo ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa baari ah asagaan waxba waayin asaga ayaa naxariis badan ilaahay waxaan idin weydiinaynaa owlaadda inuu idin caafiyo baarra inuu idinkaga dhigo ragga iyo kuwa idinla xidhiiro walaalihiinnaho muxuu ahaa aswaajtiinna ana inuu idinkaga dhigo kuwo idinkugu kaalmeeya camalka jihaadka iyo dacwada iyo khayrka aad ku jirtaan jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum
dowladani loo soo xiray haweenka daaciyaadka ah ayaa qayb ka ah dadaalada uu maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku bixinayo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan wilaayaadkii islaamiga
mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga ee bakool ayaa iskuul waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas sida mar kale warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed waxay ahayd munaasabad lagu furayey xarun cusub oo waxbarasho oo si toos ah u hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bokool taas oo laga furay deegaanka sarmaan oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur madarasada oo loogu magacdaray caalimkii weynaha ee sheekh shariif cabdinuur allaha u naxariiste waxaa furitaankeeda kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada bokool manaaqyada deegaanka ah waalidiin ganacsato iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horreyn waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey munaasabadda ayaa si gaar ah ula dardaarmay reer sarmaan inay ka faa'iidaystaan iskuulkan cusub ee loo furay may ballana reer sarmaan haddii isan atiin fursad iyo guryahaasiin ku galle geega may la raayo iskoola inta gafurun islaami e iyo halka hees may habaraaw muustik may habaraaw ogsantiin waagii siyaad bara dowlada qabna guri jarnay hataa ogsantiin dadkii hadeeriya og gabro maylan geli jiray shaato oo gaamgaabe iyo surwaal buume ee lahan geliyahay jilbo ku feedinaaytay maa may ogolayn madag madag feedinaay intaada gabdho mutaxajibaado fasal gooni awaleyn iyo halka kuriiti iyo marka manamas garab fadheedayan la imailo shal fadheedayan wanaagaas iyo walbarashadaas oo meel dheer anka safar fadan iyo ilaahay idin siin gasheene may ballanaa hereed may laara jaray maalin walba jidmijii fasolare fursadahaas ku faa'iidaysada maalimiin oo deegaankin ah ilaahay barakaaya horta walgorodaayan iyo marka dowru langaadi muddo taqriiban mayn maleeya sida bilood weliba wilaayada may xarakad shabaal mujaahidiin dowrahan qabtay dadkii inka sarreeyay oo iskuulaadkun iyo muqararkun daraasayntiis ilanka talagalay iyo marka ha baraayan walaa yoo dirikaayan walayo ha qaadadeen umana wala wala ha baray oo dowraha ka qaadadeen insha allahu tacaala ilaahay barakaaya marka in lagu faa'iidaysado nuuna kormeerka aan badiyaana iyo halkii hay ku warqabooy waalidiinta way ballanaa insha allahu tacaala awlaada tarbiyadiya haddii ilaahay qiyaamo walkoo horsadee waalidka ata kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati may ku mid ahay xadiidka waarajulu raacin fii ahlihi wa huwa mas-uulun can raaciyati ehelka ka awlaadata iyo bilaantata haddii ilaahay walkoo weydiiya maalinta qiyaama geeka fursada taalla unuga marka jahli ay ka noolanee gaala ay angalan galnee aqiidiis barado rabishay barado islaamnimadiis barado nabishayna barado walbar intaasi kadib qaar ka mid ah nuqabadii iyo ganacsatadii kasoo qaybgalay xafladda ayaa dhankooda si weyn usoo dhoweeyey madarasadan cusub ee deegaankooda laga hirgeliyey alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may nasiib wanaagan helay iniyoonay mayba tuuladii deriskaan ahayti oo log lahaynay mayba madrasa la kufurow la hariirnay maamulka islaamkii gobolka bakool isla fadhiin alxamdulilah ilaahay ka mahadsan un horta may barada jarneena qur-aanka lafdi iyo barada jarneen iyaalka mayba yoo la barajari sabadanaanba iyaalka oo mayba migelka ah gebro maybu ahaa maalmaal baraanib hata sanooyinkan dhowdhowaya maybu aha walaago gebro la kanagday الحمد لله الشكر لله إلهي أنك مهدي أنا أنك شكري أنا ثم بعد وضع لأنك أرنتون نقل قالي ملاك له معامل له مجاهدين له مدح سر له حدو هذا ولا ليالا dhowaan baadaya isan sugaani diyaar ahayni isqooladun si unuuba dheegani weliba walha noodaayi amee walahayni geeka ilaahay hoobasansheeni hadhowaada unuuna diyaara enna dheeftii oo mayba waa isin hanin rorteen diyaaran enna dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale munaasabad ka dhacday deegaanka korkoor lagu furay iskuul ay wax ku baran doonaan bulshada deegaankaasi waana mid ka mid ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bokool ay ku horumarinayaan aqoonta diineed iyo midda maadiha ee jiilka wilaayada mahadsanid cabdiqani maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas warbixintan waxaa inoo haya cabdiwahaab maxamed bukhaari maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa weli halkiisa ka sii wada dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo xaafadaha degmada taas oo noqotay mashruuc guulaystay maadaama ay ka faa'iideen haweenka aysan inta badan u suuro gelin inay yimaadaan maraakiista dowraadka lagu siiyo dumarka markan waxaa dowlad diini ah oo ku dhowaad toddobaad socotay loo soo xiray xaafadda horseed ee ku taalla qalbiga magaalada waxaana munaasabadii gebagabada oo si weyn loo soo agaasimay ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ugu horreyn waxaa munaasabadii gebagabada oo ka dhacday masaajidka dhexe ee degmada bu'aale kelimad ka jeediyey mid ka mid ah ducaada deegaanka wilaayada degmada bu'aale xaafad xaafad inay u geliyaan towxiidka go'aansaday oo haddana ka midha dheliyey waxaan leenahay jazaahumullahu khayr iyagana waan u mahadnaqaynaa khaasatan waxaan u mahadcelinaynaa maktabka dacwada oo arrimahan baryahanba aan ka hirgelin aan fadhiisanin ee u istaagay arrintan quruxda badan inay dhacdo jazaakum allahu khayra waxaa kaloo u mahadcelinaynaa gabdhihii muslimiinta ahaa ee maalmahan dowrada soo waday ee soo kallahayey ee cashirada qaadanayey yaan u mahadcelinaynaa intaasi kadib qaar ka mid a haweenkii dowladda loo soo xiray ayaa soo bandhigay duruustii ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen muddadii ay dowladda ku jireen magacayga waa umu bushra waxaan degannahay magaalada bu'aale gaar ahaan xaafadda horseed waxaa noo socday lix maalmood oo dooro ah waxaan ka fahanay waxyaalo fara badan badan oo muhiim ah waxaa ka mid ah maa huwa alislaam هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بضاعة وبراءته من الشرك وآله gaar ahaan xaafadda horseed lix maalmood ayaa dooro noo socotay dooradaas oo ah waxyaabo aad iyo aad u wanaagsan aan ka fahanay waxaan ka fahanay waxaa ka mid ah maa huwa shirku huwa idbaatu shariiki illaah fii maa yaqtasu bihi ka socda degmada bu'aale gaar ahaan xaafadda horseed dooro ayaa noo socotay waxaan ka faa'iidnayna waxaa ka mid ah nawaaqiduul islaam lambarka koowaad ashirku fii cibaadati illaah man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'id yadcuuhum wayas'aluhum ashafaacata wayatawakkalu calayhim kafara anigoo ah magacayga maxay imaan cabdale oo joogo magaalada bu'aal gaar ahaan xaafadda horseed waxaa noo socday dooro lix maalimood waxaana ka faa'iidnay wax badan waxaa ka mid ah مكانة مرات في الإسلام تصحيح الإسلام والطهارة فضل العلم التوبة والاستغفار حقوق الزوجين حقوق الجار الولاء والبراء الحجاب الجهاد في سبيل الله dowraadka loo qabanayo xaafadaha degmada bu'aale ayaa ku soo idlaada munaasabado midba midda ka dambaysa ay ka abaabulan tahay waxaana xaafad kasta ay xusul duubasho ugu jirtaa sidii xafladdeeda ay uga qurux badnaan lahayd xafladda xaafaddii iyaga ka horreeyey mahadsanid bukhaari bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada galhareer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday xalaqaadka geedigii gurguurta guul mise gebidhacleen ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib warbixintan waxaa inoo haya abdiraxiin sheekh cali
waa kasta gaalada isdhahaysay muslimiinta laxaaqa ayaga laxaaqa ku jirtano
sawaxanka aad maqlaysaan waa daawashada aflaan jihaadi ah gaar ahaan silsiladii loogu magacdaray geedigii gurguurte guul mise gebidhacleen oo fagaara ku yaala deegaanka garbuweyn ay ku daawanayaan bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankaasi isdaaraadkan ayaa waxay soo bandhigayaan jabka gaalada iyo murtadiinta ku soo gaaray xamladii ay ku soo qaadeen degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka iyo guulaha ballaaran ee mujaahidiintu allah siiyey waxaa lagu arkayaa meedadka murtadiinta oo daasan meel kasta oo mujaahidiintu ay kula dagaalameen maleeshiyaadkii lagu soo xaaqay furimaha dagaalka ay ku hardamayaan xaqa iyo baadilka daawashada kadib waxaan la dhex qaadnay mikrofanka idaacadda islaamiga al andalus dadweynihii ku sugnaa fagaaraha lagu daawaday aflaanta jihaadiga ah howrwalaayada waa lahaaqa waa lahaaqa howrwalaayada sidiisa asigaa lahaaqay meydkiisa sida eri bahalgalay ay u yaryaaliin
filim jihaadi ah qayb ah ka ah gulufyadii xasan gurguurte ilaahay fadligiis dadku waxay kala kulmeen daawashadaas waxaysan malaynayn maxaa yeelay waxay arkeen awalan jundiga ku soo duulay shareecada islaamka oo cadadkooda tala saartay xasan gurguurtana uu ku rebaynaayey oo uu dhahaayey waxaannu ku soo koobaynaa isbuucyo guud ahaan mujaahidiinta ka dagaalamaya gobollada dhexe laakiin rabbi subxaana wa tacaalaa wuu beeneeyey hadalkiisii dadkuna caawa waxay daawanayaan aragti muuqaal aysan malaynayn oo qofkii dhagaha ka maqli jiray laakiin aan daawan ousan malaynayn sida ay wax u arkaan inaanay wax u dhacayn laakiin rabbi subxaana wa tacaalaa wuu ogaay ilaahayna wuxuu beeneeyey hadalkii madaxa ridada xasan gurguurte halkaan idinkala hadlayo waa fagaaro ka mida fagaarayaasha deegaanka garbawey gaaladan allah jabsho xasan gurgurta wuxuu muslimiin waa alxaabaa asayna ku dhacday allah jabsho hoos allah ka dhigo xarakada kor allah ka dhigo murtadiinta xasan gurgurte asigoo yaaban oo laga dilay wax ciidankii oo soo dirsa asagoo laga dilay aan noogu yaabnay asigoo yaaban ninkaas wuxuu rabaa muslimiinta inuu isku gubo dhulkana tartiib tartiib oo gaalada uga gato allahna ay qabto wiilasha mujaahidiinta ama walaalaha mujaahidiinta waa laxaaqaya ama muslimiinta laakiin asiga ayaa laxaaqay allah subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan hadaanahay gabdhaha muslimaadka oo ku nool magaalada garbaweyn waxaan leeyahay mujaahidiintow allah subxaana watacaala hayni barakeeyo allah subxaana watacaalana hayni xifdiyo waxaad u istaagteen difaaca kitaabka allah waxaad jibideen qabweynida gaalada iyo isqaadqaadka ayaad soo abjarteen aflaantan ayaa waxaa lagu soo bandhigay fashilka kooxda riddada uu hogaamiye xasan gurguurte warkan mid la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu